alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam amaa bacd adarsu thaamin wkhamsuuna dersiga konton iyo sideedaad casharkii konton iyo sideedaad fii bayaan axkaami diyati diidii axkaamtiya oo la bayaanay ya ka saabsanyi dersigaas diimay balereey hiya almaalu alwaajibu biljinaayati maalka oo qof bini aadan ah dhaawac la deersi daraadiya ka waajibaa waay qof oo xur ah naftiis la dhaawaci amba daraf yey amba hubintiis la dhaawaci markan nafta hoob ligooy hoob hubnaashay qof waa la deersi maalka ka waajibaa oo laku qaada magta ayaa diin la ree sharaga ilaahay kaasayaa ayaan fasalay maalkaas dii lere oo nafta ka waajiba ama daraf oo adraafta nafta jirka kumida ku waajiba may kala jareeha maal oo waajiba jaraaxaadka ka waajiba waxyaabaha oo aan hayna may la ree janaayad kugadisanoo jaraaxaadka la raa waxyaabaha laka deersiya dhaawacga oo meel weyn aan hayn fahuwa kaas arshun laa diyatun kan nafta la gooyaw amba hubno jugwiin la deersiyaw kaasa may la reey dii la ree kan oo waxyaabo oo qofka dhaawac yar deeri oo jaraaxo yar deerti ana kaas arsha iyo aan kasayan fogahada fa huwa kaas arshun laa diyata dii waay markan kaasa ayaa yageeka insha allahu axkaamtiisii argaan waana dersigii kitaabkii abushujaac musalsalka haay duruusis musalsalka haay dersishay konton iyo sideedad waay dersishay konton iyo sideedood waaye marka may baa la reeyahe wadiyatu diida ala darbeyn laba nooc ayaa inshaal bahaas dii hoob leereh sidii noob hore han sheegna dii muqallada iyo mukhafaf inshaal bahaas dilkise di inshaal bahaaye amde iyo ma inshaal bahaaye i khata iyo ma inshaal bahaaye iyo camdu khata'in intaasaa inshaal bahaaye diidina laba nooc inshaal bahaas diida mayba ku kooyase ha sheegnay lankii qisaaska lakalahay oo la cafiye qisaaska lan cafiye oo diilika bedel qaadadi amase ma ee marka horaaba khata yayaa sheegi dilka hay waxyaabahaas amalayaa diida ku kooyaas diida marku lama inshalbaas dii la adkaay i hogunshe la adkaay i dii hogunshe la fududsaay waay waa diyatu diidii alaa darbeyn lama nooc korsho waay diyatun muqalladatun dii la adkaay iwa mukhafafatan too axkaamtee la fudusaay waay falmuqalladatu diida la adkaay miatun boqol waay oo min alibili geele halaahuuna soddon oo boqolkaas kuma dee xiqatun haana oor mududi waay waa halaahuuna soddon oo boqolka kuma deena jadacatun jadaca haanoo ilka rididi waay waa arbacuuna afartun oo boqolkaas kuma deena xalifatun haana uuree waay fii butuunihaa ololyaal fiisheena owlaaduha owlaadiya ahaati waay muqalladada macnishee saasu muqalladatun min kulli wajhin alare yacni way waaha qaadowshee horta gaala gaal taye e waay maalan yacni soddon geelmad oo soddon kaba xiga xiga may la reeyahe xilligii gurbara miilahaay iyo deereen soddon oo jadaa ilkoosha ridideen waay ilkoosha ridideen jadacada sheegnayhe soddonna haani ilka ridideenoo jadace waa jadacatun ya la ree manaa ilka diye ya riditi waaye marka kitaabu zakaadan haka sheegnay ka kasta wali ay hubanshe iyo jadaca may la rehe imeelaha ka idaayin kitaabu zakaad iyo haka idaayin ilkoosha ridid macnaa xigadii dhaafti waaye afartungna boqolkii markun lihdunga haysta afartunkan xalifu onogeedii ololadii ka jara uushay waaye fii buduuni owlaad waa gaal ahaan hul waay hul dhinigaas dhiniga hoola gaala la qaadaw dhiniga muddadana muddada nafsa tiitiyana muddada waay waaha xaalo waay xaalo mae waqto malgeliya waqti fulaan i malga qiibaqiibayaw xaalo waay dhiniga oo oo oo may la rahay dadka laku qaadawna lanka walaa dili shilaysa laku qaaday muqalladatu min halaathati owjihin waay meel kasti ku adagda markan falmuqalladatu diida la adkaay miatun boqol oo min alibili gaal e waay halaahuuna soddon xiqatun haani ooro mududi waa xilligii gurba abaahilahay deeri wa halaahuuna soddonna jadacatun haani ilka rididi waay wa arbacuuna afartuna xalifatun haani uurey e waay fii buduunihaa oloolyaal shafiisho awlaaduhaa xalifyadu awlaadiya ololadia kajartu waay tafsiir waa walka tafsiiri rawaa tirmidiyu imaamu tirmidi may weriyey can camri ibni shucayb can abiyi can jaddihi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam ilaahi rasuushiga gaala meerey man qatala lankii dilo mu'minan qof mu'min a dile mutacamidan haal ahaaday kii oo us inqisida qofkaas ini diloona kasna ankawaali dufica ilaa awliyaai lmaqtuuli kan la dilii dadkii owliyadiis ahaayay dhiig shaylahaye lan dhiibe lankaas walan sallame ma'ana yoa khiyaar lew yoa khiyaar le walan qobde walan hire dowladda an hiraas markaasa khiyaara leyn fa in shaau haddii doonaan markuu yoa khiyaarka isku leh qataluu dilidaayana lanki qisaas halnin qisaasdoo erhaaya wa in shaau haddii doonaanna akhaduu may qaadayan addiyata diiku qaadayan ay rasuulka sala allah alay wasalam wahiya diidi diidi fasre markoon sala allah alay wasalam meerey halaahuuna soddon xigatun haani oormudidi waay wa halaahuuna way waaha soddona jadacatun haani ilkirididi waay wa arbacuuna afartun xalifatun haani ololadii nogsho ka jara uu ree waay wamaa saala huwali kasulaha tamaan caleyhi maa korsheey owliyidii ilankii maqaatilkahay fa huwa musaalahada lahum yoo isku leewa arrimaagaas yoo xaq an leh musaalaha wali fadaan sulah dhexmara kor masaalihida guud iyo waardiyaasa maamulka dowladda eh wadaalika kaas litashdiid alcaqli yacni diida in la adkeeyo arrintaas sababtee lanweeli waay adkeeyowshayna sidoona ha sheegni waayo diida muqaladada ee hugunshe waato daliilshayna kaas waay fa in cudimat ilibilu gaal hadil waay hadda gaala leeri haddii lanka walaa diliiba gaalan qabna amba ardiiba gaalku waay gaalba lan helaan seeloweele untugilaa ilaa qiimatiha ibile qiimidee languure macnaa boqolkaas neef gaala ee noocaas ah oo noo uun ha sheegnayn iska jara qiima ahaan meega gooyaan wal qiimee lacagda markaas taa leelka qiimee lacagdiyeeda ya dhiibaan markan fa in cudimat ilibilu gaali hadii la waaye untugila wal guure ilaa qiimatiha qiimat ilibili ibile qiimidee languure marka kood laakiin gaala naftiisa la salame eentis oo nool haddii gaalay oo nool waayo qiimidiisa la sallame waay waqiila maylare yuntaqal wal guureey ilaa alfi dinaarin oo ithnaa cashara alfi dirhamin tuma ilaa makun dirham yalin guure sidaasan dadaa sheegan laakiin marjuux walku hoog badan waay hoob gaala madalluwaay maha qiime ma-ee kun dinaar ya la dhiibe amboonhaayna tuma ilaa makun dirhama la dhiibe wa in gullidat ziida calayha haddii la adkaayoona wala ziyaadiye waay wain gullidaad haddii la adkaay ziida wal ziyaadiye calayha korshe athulusu thulusa laka ziyaadiye wain gullidaad haddii la adkaay haddii la adkaay maylika weda macnaa diida haddii haddii ata tii muqaladada haytay oo la sheegay oon hata sheegni haddii ata diida maaha ziida ha wal ziyaadiye waay wain gullidaad haddii la adkaay adkaayo ka maylik wede alalqadiimi waay ziida calayha athuluthu qadruhu fa fi danaaniiri alfu wahalaathumiyati wahalaathatu wahalaathuna dinaaran waay wathuluthu dinaar wafi lfidati sitata cashara alfi dirhamin saasu maanaa haddii la adkaay waay waa in qulida diidi markii ibilili waayo haddii diidi dii la adkaay ata ziida calayha diidi maylika ziyaade athuluthu walka ziyaade wahada huwa almadhabu lqadiimi waay madhabka qadiimka saas qaba iyo wal jadiidu jadiidka wahuwa alintiqaalu jadiidkana may qabe intiqaal ila alqiimati alibil yalinguure mahma balaqad wahada huwa asaxiixu lmuctamadu sida saxiigana saasu qiimada languuraha sax ee laakiin lacag ma languuro liana alasla fi diyati huwa alibil waay fayurjacu ilaa qiimatiha cinda faqdiha haddii li waay qiimadii langnage waay macnaa may waa fain cudimat ilibilu untugila ilaa qiimatiha ibili qiimadee languure sida raajaxgee saasu waqiila yuntaqalu ilaa alfi dinaarin kun dinaar oo ithnaa cashara tuma ilaa milinguure alfa dirhamin tuma ilaa makun dirham yalinguure wain gullidat ziida diid haddii muqaladada ete oo gaalin luwaymaha ziida calayhaa may baa laka ziyaadiyey thulutha laku ziyaadiyey macnaha saas wain gullidat haddii la ziyaadiyo haddii haddii la adkaayo calqadiimi qoolka qadiimke haddii nuqobnoob ziida calayhaa diidii may la ziyaadiyey athuluth waa laka ziyaadiyey qadru thuluth halka daree waa galay macnaha thuluth qadarshay laka dare thuluth qadarshay meelkooda lacagtun waxaan haddaa sheegnay thuluth iyo oo kale yaa laka ziyaadiyey thuluthka saa lanka ziyaadiyey markuu sukiin sheega firis lanka ziyaadiy aw danaaniir haddii ata kun diinaar meelimaha hayti saddex boqol soddon iyo saddeed diinhara laka dare hoob muqalladeed lacag hoob languuraw maylangu markaas mayla dhiibey hoob muqalladeed giyaali hoob lu ay bedelshe hoob kun saddex boqol soddon iyo saddeed diinaar i diinaarkoo thulisjey fidlo hoob etaan mayli tuma ilaa maadi mayla ziyaadiyey tuman ili kun dirham yaa la dhiibayeen sida jadiidka qadiimka qabo saase laakiin jadiidka lacag dhog maa languureeyo qiimada lee languuriyo waayo lacag wal qiimeeyo geeli hoob mukhafafeed hoob muqalladaad qiimadii waayo وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع ديدي مخففة هايتي أو دية والمخففة مخففة في مركم مخففة والمخففة ديدي مغلظة سحك شاقني معها والمخففة ديدي لفصاي مئة من الإبل مخففة يانا سدي مغلظة أو كل بغل أو قال أو لكن مخففة ما يكون أتاها إيه ديني قال والفضصايا عشرون labaatan xiqatun haani ormudiyo wa cishruuna na jadacatun haani ilkridiyo wa cishruuna labaatuna bintu labuunin to ilmo dhali onogiya de-adii laku dhali waayo bintu labuun aanoloyti bintidiya waa la rehe macna aadiye yaa antiye kurunti ono ku dhali ono kale de kale nuujiyahayd taas waayo wa cishruuna labaatun ibnu labuunin macnaa kii aayis aanada lahayti waay gurbo yaro aayis aan le waalo waay waa ishruuna labaatugna bintu makhaadin haani ilmoosha ololada ku jari uurey tahay marku wal badiy margaaso meeli kuweelay shan meeli oo soddontan hore ma haytay soddon higi hayd soddonna jadci hayd afartun xalifo mahayne tan saas mee tuman tumanala ku reebi xigidii tumanala ku reebi labaatunala kuweele jadada in labaatan la kuhelay afartan maaha bintu labuuno too aadiya aana leho de kale ku dhali hata nuujiyaas labaatan geermad noocaase iyo labaatan waala oo ibnu labuunga la reesuun markun afar maaha labaatan kale heer bintu makhaadi la kuhelay too aadiya hata ramantuwaay oo aadiya ku ramant saas waay gaala noo aasa la kuhelay شن لبا تمورد عشرون حقة عشرون جذا عشرون بنت لبون عشرون ابن لبون عشرون بنت مخاض ساسل ديبي هو مخففات الديدي معنى قالي تخلقها يلا خفيفية ساس واي تازم اي دليل وهذا معنى كون مخففة من خمسة أسنان واي آه واحتج لهذا بما رواه الدار قدني دار قدني يعني ورية دليل غير لهم حجة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لكن هذا سؤال موقوفي أنه قال في الخطأ مره عشرون جذع وعشرون حقة وعشرون بنت اللبون وعشرون ابن اللبون وعشرون بنت مخاض ومثل هذا له حكم المرفوع كان أو كلانا ما يكأري حديث الكر والحقون شيء اللي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المقدرات شيء القدرات القدراء وهي ليست ما يقال بالرأي مقدر كل رأي لك هاو أول نقلة واي كان أكل مركون حكم المرفوع قبل له وهذا نوع مركن قال هو جديد مغلظة تان ساسو هو مخففة نوعي دي ساسو markuun sedisanan walka walka madal hooya mukhafafada meelitan oo muqallada hayd xaala hayti meelitan muqallada jaaniga shileys laku qaaday ambaqaatirka laku qaaday mukhafafadan may waa caagiridiisa laku qaaday macnisha saas waa saasa mukhafanad markaasa may keenay markuun gaala hadii lawaayo maha qiimatul ibilya linguri haddii muqallada at haddii mukhafa etaab qiimadii qiimadii intii muqallada hayd diida qiimadii la qaaday قال كلا قديم أمي قبها أو مذهب قديم شيء قال شيء قديم كهاي قديم إمام الشافعي العراق مركز هو كتب تسنة فيها كن دينا رلنجوري هو قال بالواي قيمة ما لم باهم أما تم إلا من لنجوري هو ديد مقلدة أتانا ثلثة للزيادية ثلثة للزيادية هدي أو الثلثة للزيادة ساس واي فإن عدمت الإبل هدي الواي أنتق لا إلى قيمة إبل قيمة لنقول وهو الصحيح الراجح كاسان الراجح قولك جديد كأه وقيل ينتقل والقوري إلى ألف دينار كن دينار لنقوري أو إثنى عشر ألف درهم ثم إلا ما كن درهم لنقوري وإن غلظ الديد هدي الأتكاي زيد والزيادة عليها ديدي كرشي أن تعصميرك زيادة الثلث الثلثة لك زيادة كونكي ثلث يعني سيد بغل صدن سيد الدينار إي دينار كو ثلث يالك داره كونكي دينار tuma ili kun diinara lakweele meeli tuma ila mada dirham haytin tuma ila li kun dirhama lakweele saasu saasa saha aad sada sahad eena saas waay watuqalladu diyatu lkhadaai diid khadage diid khadade sida mawduuco la adkaayaa jariya oo khadaata iyo may lakweelay cuqubatan lilqaatili daraadiye yalan adkaaye sididaas may haddii us xaramka walka dil xaramulmaka xurmada lee ogtaa dilkii xaaramka haay may ka darsaday xaramu makee walka dili marka jariimo waay diidii soob saas et wal adkaaya muqallade lakweele mukhafafadii oo ahayti khadaan walan dili waan haddii ashruxurum dhati wal dilo waan khadaan diloon yaan diidi muqallade lakweele haddii oo oo rixim shay ee diloon diidiis muqallado waay rixim shay ee lam riximka ileen riximka wal dilooka xaaram haatan riximka in la dilo kusii dornta saas waay tanyeedeen muqallad waay xaramu makiya ka dili amba ashir xuruma dili amba may dilay lan rixim shay in saaxib oo dili waay rixim shay lan saaxib ee dili kuwaasoo dhan wal adkaay waay daa riximin oo fil ashhur lxurum facaleyhi diyatun wa thuluthun diidii oo mukhafadahayti i thuluth iye diidii oo thuluth iye la ziyaadiyey laka daray waaye warawaa mila hada can cuhmaan ruwiya mila hada can cuhmaan nga laku yiri waan ibni cabaasin nga laku yiri radi allahu canhuma rawaaha albayhaqiyu bayhaqiya wariyey kitaabka majmuuc laraawi majmuuc nowowina ku fiiri tumi todoba juska tumi todobaad saddex boqol lihdun i todobo wama bacdaha watuqalladu diyat lkhada'i gefkii didiisa la adkaaye fi alaaati mawaadic mawdael sideed fiishoo la adkaaye idaa qatala haddii dilay shaqsiga fi lxarami xaramulmaka haddii ka dili oo qatala dilay fi lashri lxurumi ashirti xurmada lahayti dhatiga ka dili ashrilxurum macruuf waaye may waaha ashrilxurum may la reh dilxaje wa muxaramun may la reey wa rajabo mudar soo maaha dilgacd wa dilxaje wa muxaramun sidiidun imay baa la reeyahi mudarsidid hariiraan ikooshileysa ee waay ashurxurumta minhaa arbacatun xurumun ilaahay qur-aanka saasaa iri owga tala dilay daa raximin koo raxim in saaxiba a dili maxramin oona maxram shay eh oo hataa haddii isguursadow leerna ka hashoona isgobdaan kaasaa dili diidaas oo la adkaaye wadiyat lmar'ati markaan qisaaska ha sheegn diina ha sheegn megel iblaan diido fiiri wadiyat lmar'ati naagdi diidiye ala nisfi qofka megelka diidiis nasyaw min diyati rajuli rajulka diidiis hadii lan fiiri macnaa qofka la dili hadii bilaan ay diidiye kan megelka boqol neef gaale malku qaadane yeena boqol neef boqolka nasya konton waay taas markisaas dilay diid waay oo qisaaska maka jara qisaaska kan megelka hoob la qisaa wal dili wal qisaasay yee hoob wal dili wal qisaasay hoob naag wal dili hoob liya naag la dili qisaaska ka sameeyin jumhuurtu sida qabta jumhuurulfuqahaa ilmuslimiin ayaase qabaana laakiin hoob diilaara diida magu ogtaada diida madisaas dilay macnashee ma-e gabartiyaa la qiimeeye iyo kii megalkaha la qiimeeye kan megalkaa qiimihiis boqol neef gaal oo gabartina qiimidii konton neef gaal ee saas ma-e macnaga wala la qiimeeyo shaqsiyada ma-e may la qiimeeyahan dararka dararka wala la kabo dararka dhabka gooska lankunku bahi hadeeri dhibaatada xeleelaas iyo waay wala la qiimeeyo markuu inta badanna qaalibka may waaha megelka meel hoob isu dhimada may waaha qooska isku bahi dhabka deeraw ya ku badan haddii gabar ku dhimata dhabka deeraw dhabkaasa la qadira maadaama shayga mag ay magta walaa walaa dhabka dararka usrada hadeeri ya la mage magdaas markuu ya la qiimeeye maayina gabarti i kuri kaa la qiimeeye gabartina kuriishee may waa qiimadii khontangaa gabartina ma esaas ma sidata gaaran fahmayaan walaa la qiimeeyo dararka oo qooska deeri waay marmar mayla ku yaabeeha si naadir ah in bacd ulculamaan ereen in gabarto yani dararsha kubadada gooska ha ku deeraa madil iyo waayaan kuri kuri walmatare yani ku qiimo badan gabar badan in la argo dhigi korto laakiin inta badan qaalibka meesada qaalibka xukunkana la rahay saas waay walaa la qiimeeyo markuun dhabka gooska ha deera waay taasa la magay hadiiba diiat mag taasna markuun walaa yee la egta dhabka la egi ya laka mage saas daraadee markan kurik maadaama dhabshay badanyi reerkaha ku deeraa maadaama us reerka usu ka tiirsiya inta badan boqolka saasu gabartina kontonka macnasha dararka reerkaha gal yaa la fiiriyahay maalin lamadii oo lashal qiimeeyay koowa boqol e koona kontonga saas ma ee sida dadka gaaran fahmayaan waa diyatul mar'ati gabartii diidiye ala nisfi nis korshee yaa ahaatay min diyati rajuli kii magalka haydidiis heshay haal ahaaday naska waay wa daliiluhu kaasmay daliilinga maa rawaahu ani cumara umar hadiis lukuwiri maa ruwiya an cumara wa uthmaana wa caliy wabnu mascuudin wagayruhum ya lukuwiri radia allahu canhum annahum saxaabagaas gaalo meerheena diyat lmar'ati gabarti diidiye nisfu diyat rajuli kii magalka haydidiis nasya waay walaa yukhaalifu lahu min asaxaabati saxaabada lankumid ee khilaafina ma jira fasaara xugunkaas may ahaaday ijmaacan ha ahaaday beyna asaxaaba calaa ana haada mima laa yuqaalu bira'yi arrintuntan en ra'yi ma ah nusuusaha orort fayakuunu ahaaday isuuna fii xukmi lmarfuuci xadiidkii marfuuc ah xugunshi ee lamid ay ilaa rasuulilaahi sala alla alay slam linkor weeli wa ama almajuusi wadiyatulyahuudiyi kii yahuudiga lag nasbeeyay diyadiis wanasraaniyi diyatu nasraaniyi kii nasraanigahaye karashtaanka ay diyadiis thuluthu diyati lmuslimi kii muslimka ay diyadiis thuluthii waay kan la dili haddii yahuudi ay ama karashtaan nasraani haddiise ay qofka muslimka diyadiis thuluthii waay qofka muslimka diyadiis boqol neef gaale ma hayne boqolkii neef may waaha ma in thuluth eh boqol thuluth iyo macruuf waay yani walkaase ha soddon soddon iyo sede waawaha soddon halaad sede meelood man soddon a saqaalunga ogta soddon iyo sede halaad i halo thuluth yow yala ku dhiibe yani saasu hoaba qiimo languurawn haanas qiimidiyo waay wadiyatul yahuudiyi ki yahuudi linasbay diidiis wa nasraaniyu ki nasraaniga linasbay diidiis thuluthu diyati lmuslimi ki muslimkahay diidii thuluth iyo waay daliil ma rawaa shaaficiyu raximah llahu tacaala fi lumi daliil sheynimay waa imaamu shaafici sidii weri waaye juska lihaad sagaalun ilaa maqaala meerey faqadaa cumar bn lkhaaabi wa cuhmaan bnu cafaan iyo xukmeen radi allahu canhuma fi diyat lyahuudi wanasraaniyi bihuluthi diyat lmuslimi wandur sunani abi daawuud abi daawuud hadii sunani abi daawuuda may baha ororay xadiidka afar kun shan boqol afartun iyo afar xadiidkay ha oroori waay wa ama almajuusiyu diyat lmajuusiyi kii majuuska linasba ay diidiis fa fiihi thuluthaa cushri diyat lmuslimi qofka muslimka diidiis cushursha thuluthaanshe waay qofka majuusi haddee majuusi maylerhay qofka oo wathaniga ee bilaadiinka waay oo walban rahaana ahlu kitaabkan hayn kan usige haddii la dili diidiis may waaha oona oo xarbin an hayn waay qof xarbi an an hayn magtiis may waahan goob diileere qofka muslimka diidiitis cushurshe qofka muslimka diidiis cushurshe ma ay tuman neef gaale waay tumankaas neef gaalka thuluthaanshe waay thuluthaanshe tuman may thuluthaan yani sedi sedi waay sedi halaad iyo hallo thuluthye waay sedi halaad iyo hallo thuluthye wa ama almajuusiyu kii majuusiga linasbay naar aabudka haay fa fiihi majuusigaas fiishay mayba kasuunaha diyat lmajuusi yani thuluthaa cushri diyat lmuslimi kii muslimka haay didiis cushursha waay qaala shaaficiyu meeray raximah llahu tacaala fi lumi kitaabshay umil eraw mayka eray juska lihaa sagaalun ilaa masafada waqadaa cumaru fi hadiyat lmajuusiyi may xukumay bihamaani miati daraahima siyeed boqol dirham wadaalika kaasna thuluthaa cushri diyat lmuslimi qofka muslimka didiis cushursha cushurkaa thuluthaanshey waay liannahu kaana kaan yaquula kaana yaquulu kii ka golaa wahay sayidina cumar tuqawamu addiyatu diidii walqiimeeyadeey ithnaa cashara alfa dirhamin wadi mukhafafeet waay ileen oo muqaladan hayn tuman ilaa makun dirham yalaka qiimadeemadi qiimada oo lan guuraay waay sayidina cumar saasa qabi warawaa mithlu dalika an uthmaan wabni mascuudin radi allahu canhum wantashara dalika fi saxaabati walam yunkiruhu minhum axadun fakaana ijmaacan ha ahaadi waay watukmalu diyatu nafsi naftii diidiya yala kamile fii qadcin gooyowki fiishe watakmulu may kaamilnagdaasee diyatu nafsi naftii diidiye yaka kaamilya kaamilnagdaasa fii qadcin gooyowki fiisha yaka kaamilnagdaasa aliyadeyni lamadi galnyaada kaamilnagdaas macna lanka hadii lama galnyaada ku gooy lama galnyaata kanta kontan ahaytay maha naftii diidiitiya boqolka haytee la dhiibi hob lama galnyaada ku gooy warijileyni yaka kaamilnagdaas lamadu lugaad hob lamadu lugaad laku gooy lutumidgeed yaa laku gooy konton neef gaalew luto bateed konton neef gaalew wal anfi sanka sanka laku gooy sanshay lamada sanhoob la gooy sanka dhon laku gooy boqol neef gaalew eleen may waa lankii jaritaanshay waa lan dhami aludinayni kadalika lamada dhego toob laku gooyna saaso wal caynayni lamada hindhood wal jufuuni daboolyaalka alarbacati afartaha hindho magaarka kore daboolka kan hoose kan hoose afar daboola ku qaadi boqol neef gaalew wal lisaani lisaankii abrinkaa ku gooy boqol neef gaalew waa shafatayn lamada faruunyadaa ku gooy ilkooshay banaanka kooyan xikmadii boqol neef gaalew wadihaabil kalaami imboonhayne hadal sheelankii abrin sheekiyaa laakiin dhaawa adeersi ma hadala kor hadalkiya ku tabi boqol neef gaalew wadahaabil basari imboonhayne aragtidiya ku tabtilanki hindhoo sheekiyaalan aadiyu saliimu laakiin walma aragaw boqol neef gaalew wadahaaba samici imboonhayne dhigaagi kiyaalan fayley laakiin samcigii maqalkiya ku tabi dhaawa adeeri dhaawa isu deersiyayaa la dhegaalawey walma dheegaw boqol neef gaalew diidiya kaabinagdaas wadahaaba shami amba urintiya ku tabti laakiin walma uriyi kor maalan wal isu uriyi lahaay sanshay kiyaal fayley laakiin walma uri kor wal arfa mashalkasaw wadahaaba lcaqli caqligiya ku tabi dhaawa la deersi caqli la majnuun ama la nagdi caqli shaydhonga zuuli boqol neef gaaleew wadakari ama sanhayn dakarka hubanto taranta lakugo hadii magalisu ay dakarka yaa lagooy hubanto taranta lakugooy wal unthayayni ama lamada raayoda lakugooy raayosha yaa lakubii lakugooy an taasba hooba dhiida boqol neef gaale ya nagdaas maywelay diidi nafti oo kale yalamad etwaay elen dhaawa adeeriya dhaawa culso nololiis nolol sahe mee madaas ku bacd al unthayayni maylikjeeda albaylatayni baylatain lamada lamada xaniinidood ee lakubi rawa nasaa-iy may weriyey wakayruhu an camri bni xasmin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala alla alay wasalama kataba may qoray ilaahay rasuulshay ilaa ahli lyamani kitaaban aan qori fiihi kitaabka alfaraa'idu faraa-ilki iwa sunanu iwa diyaato sunyaalka i diyaadka kayaalan salaado faradayaalka ee waxyaabaha faraa-ilka ee waxyaabaha sunanta lagu fadaw i diyaadka kitaabka yaalan aan abaga andiri reer yamaan wabacaha bihi kitaabka may la diray maa camri bni xisaamaa la diri wa fiihi mayba ahaadey ana kitaabkaas dhatis maha aroortey ana fi nafsi nafti fiisha adiyatu diya ahaati waay ana fi nafsi nafti fiisha may ka sugnaaday adiyatu miyatun boqol oo min alibili naftahoob la gooy wa fi lanfi sanki idaa uuciba haddii la gooyo usuun jadcuhu sankii haddii la gooyo isuun mayba ka sugun ahaa jamiicuhu jadcu mayla jeedaya jamiicu kulishay haddii la gooyo adiyat waa ka sugun wa fi lisaani haddii la gooyo abrankii adiyat waa ka sugun wa fi shafatayn lamada faruunyood haddii la gooyo adiyat waa ka sugun wa fi lbaydatayn labada ukumood lamada xaniiniyood haddii la gooyo adiyat waa ka sugun wa fi dakariki dakarka haddii laku gooyo lankii mayla ku gooyo hubantii tarankaa lagooyo kan magalka adiyat waa ka sugun dakarka macnaa urlaa laku gooyo wa fi sulbi dhabarka lafdhabarka haddii laku ibi adiyat waa kasoo solbaga saasuu macnasheemay waa lafti oo lafdhabarka hayti yaa laku gooy wa filcaynayn lamada hindhood adiyat waa kasoon wafi rajuli rijli alwaaxidati nisfu diyat yaa kasoon wafii riwaayatin mayba ahaatee wafilyadi alwaaxidati halgalan nisfu diyat yaa kasoon wafii riwaayatin cinda albayhaqi may ahaatee fil uduni dhegdi khamsuuna min alibil yaa kasoon waa nas waay wa cindahu aydan bayhaqi oo agtiis may ahaatee wafi samci maqalki waldheegowka hadii taba idaa dahaba diya hadaa dahaba haddii taba adiya taama yaa ka sugan waay oo uuciba jadu marka waxyaabahaas oo dhan ma ha oroortay yacni ahaadiitaasi ha oroorti waaye iyo kitaabkii rasuulka sala allah alay slam reer yaman andiri saas waay markuun diyi kaamil ee waayo watakmulu may kaamil nagdaase diyatu nafsi nafti diidiya kaamil nagdaas fii qadi cilyadayn lamid galnaad goosho fiisha ka kaamil nagdaas warrijlayn fii qadi rijlayn lamud lugaad goosho fiisha diidi nafti ka kaamil nagdaas walanfi fi lanfi sanki hoob lagooyi diidi nafti ka kaamil nagdaas macnaa nafti markii dhon laku gooyi diidi la dhiibi lahay la dhiibe waay والأذنين وفي قد الأذنين لمدي دغد غيوشو ماي كسغنها الديتي كادياك كامل غداس والعينين في وفي قد العينين لمدي هندوت هيدوشو ياك كامل غداس الديت نفسي والجفون وفي قد الجفون دبول يالك غيوشو الأربعة أفرتها وهندو سارنايان ilun lama daboola saaran ilil kale lama daboola saaran afartaasoob liisligooy dii kaamil ee nafti diidii oo kale waay واللسان وفي قطع اللسان أبرنكي قيوشي يديدي نفتك كامل نقداس والشفتين وفي قد الشفتين لما دي فرون يدقوش كامل نقداس ديدي نفتي وذهاب الكلام كلامك التبوشي يا ديدي نفتك كامل نقداس وذهاب البصري هندوغ التبوش يا ديدي نفتك كامل نقداس وذهاب السمعي ديغوكي تبوشي مغلق هديك التبا وسونا ديدي نفتي كامل نقداس ويدي كامل اللي بلانكي أولي ديلي أو كلا وذهاب الشمي urintii tabooshay yaa diidi nafti kakaabnagdaas wadahaabi alcaqli caqligii tabooshay yaa diidi nafti kaabnagdaas wadakari fii qadi dakari dakarkii gooyooshay macnaa qofkii meel hugooy shuftal hugooy diidiya kaamilnagdaas waay nafti diidiya kaamilkaahta la dhiibe yalankii saasweel yal ku qaade wal unthayayni oo kas et waa anhayne oo khataa eta diili qaadaw wal unthayayni lamadii dhagood unhayeen macno lamada raayod lamada raayod haddii laku gooyoona ama laku biyoona dii kaamila yaka kaamilnagdaas waay hooba qisaas ban haayna qisaaska ilaha ku guduba diida kaamila laku qaaday wa fi lmawdixati asoo laa manfacata fiihi cuduu fii shay manfacan lahayna xukuumatan xukuumi ka sugan waay xukuumi ka sugan wallahu subxaanahu watacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu